guddiga dhismaha akademiyada la sheegay akademiya goboleedka daryeelka af soomaaliga waxaanu markan bilownay markaa sida uu uga soo sheekeeyey maxamed daahir afrax markaa hore madaxweyneyaasha isu yimi waxay ku dhawaaqeen in akademiyada dhismaheedu uu afka muhiim u yahay guddi sagaal qofa ayaa lix bilood shaqaysay bishii juun markii laysu yimina oo la saxeexay dhismihii akademiyada wasiirada dhaqanka ee dalalka af soomaaliga ku hadlaa ay wada saxiixeen ayaa guddida saddex iyo tobanka oo dalalka ka kala socota la qabtay si ay muddada uga soo shaqeeyaan si ay dowladuhu u wada dhisan lahaayeen iyo miisaaniyadda isku darkeedii iyo dhismihii xafiis daleedka mid walba marka waxaanu isku helay magaalada hargeysa ama isugu nimi shan ka mid ah guddigii oo qaarkayo u yimaadeen bandhiga caalamiga ah ee buugaga ee hargeysa labadii xubnood oo awalba somalilan ka tirsanaana ay axmed shiraac iyo maxamed ibraahim warsame hadraawi ay sii joogeen halka iyo saddexda iyadaa kusoo biirtay ayuu maanta kulanka kan hawlsha sii riyaxideedii sidii loo hirgelin lahaa ayay ahayd lugtii koobaad oo dalalka guddigu ay la kulmayso la kaashanayso la tashanayso inay halkanu tii koobaad tahay sidaa guddoomiyuhu iyagu u sheegay oo maxamed daahir afraax oo xagga kalena ay fadhiyaan axmed iyo cabdirashiid maxamed ismaaciil oo guddoomiye ku-xigeenada ka mid ah hawsha iyadu sidaasay ahayd dhammaanteen allahay nala qabtee hawsha daryeelka af soomaaliga ayaenu u soconnaa hawshiisiina ay halkaa maraysa